tirintii cutubka lixaad markaasaa rabbigu muuse la hadlay oo wuxuu ku yidhi reer binu israa'iil la hadal oo waxaad ku tidhaahdaa haddii nin ama naagu gala nidir khaas ah kaasoo ah nidarka nadiirka inuu rabbiga gooni isugu sooco waa inuu ka fogaadaa khamri iyo wax lagu sarkhaamoba waa inuusan cabbin khamri khalkiis ama wax lagu sarkhaamo khalkood oo waa inuusan cabbin dheecaanka canabka uusanna cunin canab cusub ama sabiibtoona maalmaha isa soociddiisa oo dhan waa inuusan cunin innaba waxa laga sameeyaa canabtan iyo inta hoose iyo diirka sare maalmaha uu nidarka isa soociddiisa qabo oo dhan waa inaan mandiil madaxiisa la marin ilamaa uu dhammaystiro maalmihii uu rabbiga goonida isugu soocay waa inuu quduus ahaadaa oo timaha madaxiisana waa inuu daystaa oo maalmaha uu rabbigu gooni isugu sooco oo dhan waa inuusan mayd u soo dhowaan oo waa inuusan isu nijaasayn aabbihiis ama hooyadiis ama walaalkiis ama walaashiis markay dhintaan waayo waxaa isaga saaran soociddii uu ilaahay isu soocay oo maalmaha isa soociddiisa oo dhan ayuu quduus u yahay rabbiga oo haddii nin agtiisa kedis ugu dhinto oo uu isagu nijaaseeyo madaxiisii oo gooni u soocay markaas waa inuu madaxiisa xiiraa maalinta daahirintiisa maalinta toddobaad waa inuu xiiraa oo maalinta siddeedaad waa inuu laba qoolliy ama laba xamaam oo yaryar wadaadka ugu keenaa iridda teendhada shirka oo markaas wadaadku waa inuu mid u bixiyaa qurbaan dembi midka kalena qurbaan la gubo oo waa inuu isaga u kafaaro gudaa waayo wuu ku dembaabay meyd oo isla maalintaas waa inuu madaxiisa quduus ka dhigaa oo waa inuu rabbiga gooni isugu soocaa maalmaha isa soocodiisa oo dhan oo waa inuu qurbaan xadgudub u keenaa wan gu jir ah laakiinse waa inaan maalmihii hore loo tirin maxaa yeelay isa soocodiisii way nijaasowday oo kanu waa sharciga nadiirka ku saabsan markii maalmihii isa soocodiisu ay dhammaystirmaan waa in isaga la keenaa iridda teendhada shirka oo waa inuu qurbaankiisa rabbiga u bixiyaa wan yar oo gu-jir ah oo aan iin lahayn waa inuu qurbaan la gubo u bixiyaa oo uu sabeen gu-jir ah oo aan iin lahaynna qurbaan dembi u bixiyaa oo wan weyn oo aan iin lahaynna qurbaanno labaadiino u bixiyaa iyo dembiil ah kibis aan qamiir lahayn taasoo ah moofo ah bur saliid lagu daray iyo canjeero aan khamiir lahayn oo saliiddu marsan tahay iyo qurbaankooda hadhuudhka ah iyo qurbaankooda cabniinka ah oo markaas wadaadku waa inuu iyaga rabbiga hortiisa keenaa oo waa inuu bixiyaa qurbaankiisa dembiga iyo qurbaankiisa la gubo oo waa inuu rabbiga allabari ah qurbaanno labaadiino ugu bixiyaa wanka iyo dembiisha kibista aan khamiirka lahayn oo weliba wadaadku waa inuu bixiyaa qurbaankooda haruudhka ah iyo qurbaankooda cabliinka ah oo nadiirku waa inuu madaxii isa soocadiisa ku xidhaa iridda teendhada shirka agteeda oo markaas waa inuu qaadaa timihii madaxii isa soocadiisa oo waa inuu ku shubaa dabka ka hooseeya allabariga qurbaanada labaadiinada ah oo markaas wadaadku waa inuu qaadaa wanka garabkiisa karsan oo dembiishana ha ka soo bixiyo xabbad moofa ah oo aan khamiir lahayn ee xabbad canjeera ah oo aan khamiir lahayn oo iyaga ha saara gacanta nadiirka markuu madaxii isa soocadiisa xiro dabadeed oo wadaadku waa inuu ruxruxaa iyaga inay ahaadaan qurbaan lagu ruxruxo rabbiga hortiisa intaasu waa u quduus wadaadka oo sakaarka la ruxruxo iyo bowdada sare loo qaadayona way raacaan oo markaas dabadeed nadiirku khamri wuu cabbi karaa kaasu waa sharciga nadiirkii nidar gala iyo qurbaankiisu uu rabbiga ugu bixiyo isu soocadiisa iyo weliba wixii uu isagu heli karo oo isagu siduu nidurkiisu u nitray waa inuu u sameeyaa sidii sharciga isu soocodiisa markaasaa rabbigu muuse la hadlay oo wuxuu ku yidhi haaruun iyo wiilashiisa la hadal oo waxaad ku tidhaahdaa idinku waa inaad sidan reer binu israa'iil ugu dacaysaan oo waxaad midkood kasta ku tidhaahdaan rabbigu ha ku barakeeyo oo ha ku dhowro rabbigu wejigiisa ha kugu iftiimiyo oo ha kuu roonaado rabbigu jaahiisa kor ha kugu qaado oo nabadna ha kugu siiyo oo sidaas waa inay magacayga u saaraan reer binu israa'iil oo anna iyaga waan barakayn doonaa